afartii sano lasoo dhaafay siyaasad cad oo qoran oo la garanayo oo ku salaysan lixdii tiir ee aan soo bandhigay bilowgii labaiyo kun iyo labaiyo tobankii doorashadii ka hor markii dambena aan doorashadii baarlamaanka suga kadibna yaan ku shaqaynaynay afartii sano lasoo dhaafay hadda tiirarkaasi mid kasta bilow uu leeyahay mid aan waxba laga bilaabin ma jiro midna wax badanaa ka qabsoomay mid waxyaraa ka qabsoomay mid gabagabuu ku dhow yahay shalayne hadalkaygii baarlamaanka dhammaystirka ayaa ugu xoog badnaa wixii jiray oo la dhammaystirayay iyo wax cusub oo kale oo lasoo kordhiyay intaba nacana soomaaliya dib usoo kabashadeedu muddo dheeray u baahan tahay laakiin muddadaas dheeray u baahan tahay si nidaamsan oo degan oo barnaamij la garanayo ku salaysan in soo kabashadaas ay sanadba sanadka ka dambeysa iyo teramka teramka dambeysa ay u hana qaado barnaamijkaas siyaasadeed ayaan afarta sano damba haddana inaan ku shaqaynayaan rabnaa muhiimaduhu qaarkood waa isbedelayaan kuwii hore kuwa ahayn ayaa soo baxaya kuwii horena muhiimadooday weli leeyihin way socdaan marka anagu anigu afarta sano soo socto dalka waxaan rabaa maanta meesha uu joogaa meel ka sarreyso sidii ku gaari lahaa sidii uu ku gaari lahayna ra-yigaas aan soo bandhigay oo muxuu ahaay siyaasadda awa haddii aada hesho codka labada gol ee baarlamaanka maxaa kow iyo laba kuw ah waxyaabaha dabcan amnigu sanadkii hore laba kun iyo laba tobankii amnigaa kow noo ah oo laba noo weli waa noo yahay amnigu kow weli waa noo yahay laakiin waxaan waxaan ogaanay waayo aragnimadu waanay bartay horena aan u ogeyn waxay tahay haddii aan siyaasadda la dhisin oo aan laga heshiin oo aan qaabka siyaasadda loo ciyaarayo oo loo wadayahay aan laysla fahmin oo laysla ogolaanin oon loo wada hogaansamin qaabkaasi wax kastoo kaloo kasoo hara ma dhisi karna iyadaa fasahaadinaysa waxyaabaha sanadkan muhiimadda aan saari doonno waxaa ka mid ah dalka nidaam siyaasadeed oo heer qaran ah in loo sameeyo in loo sameeyo qawaaniintii siyaasaddaas hagi lahayd oo laysla ogol yahay in loo sameeyo dastuurka ugu horeeya xeerarka doorashooyinka ugu horeeyaan axsaabta sida loo maamulayo ugu horeyso codka qofka muwaadinka oo meel ku ridaayo sida loo turjumaayo oo loo macnaynaayo waxa dabraaya dad wax badan badan badan oo siyaasadda ku saabsanaan u baahannahay inaan dhisno oon meel dhigno dadka soomaaliyeedna ku qancinno inay nala qaataan ay aqbalaan waxaasi xasan sheekh maantuu soo noqonaya hadduu soo noqdo waa joogaya afar sano kaluu joogaya laakiin kadib kuwo kalaa imaanaya kuwo sii kalaa imaan doono isma babedelaya qawaaniintu way taagnaanayaan waxaan maanta rabnaa waxay tahay aasaaska inaan u dhigno qaab siyaasad qaran oo dadkani raalli ka wada yahay dalkanna mar dambe aan lagu kala dhumin oo aan lagu kala habaabin oo yaa tolahay aan loo noqonin waayo waxaan ka shaqey wahayno muhiimadda koowaadna aan siin doono insha alla madaxweyne meelaha dadka khubarada ay noo sheegeen waxaa ka mid a xasilooni la-aanta siyaasadeeda soomaaliya gaar ahaan dowladihii dalka soo mara ra-iisul wasaare madaxweyne isqabto kadibna baarlamaanka loo laabto inkastoo ballanqaadkaagii laba kun labaiyo toban ah inaadan ra-isul wasaare bedeli doonin laakiinay dhacday laba kun iyo toddobaiyo toban laba kun kow iyo labaatan ma isleedahay ra-iisul wasaaradan bedeli doonin baa keeni doontaa waxaan rabaa arrinta maaragtay siyaasadda iyo dowladnimada soomaaliya shaksi ma aha qof ma aha waa midda hadda ka sheegaya waxyaabaha ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ay iskula dhacayaan oo kuwii naga horreeyo o dhanna iskula soo dhici jireen waxaa meesha ka maqan waxbaa meesha ka maqan waxaas meesha ka maqana in meesha la keena ay tahay haddii kale shaksiyaadku waa kala maqnaanayaan fahamkayga maanta aniga iyo rabitaankayga keliya maaha iyo rabitaanka qofka kale markay noqoto rabitaanadu maalin waa isku soo dhacayaan maalin waa kala lexanayaan laakiin qawaaniin iyo nidaam kala hagaayo waa inuu jiraa